bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee radiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid a allaha u naxariistay xildhibaan siciid xasan geedi oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa maanta aas loo sameeyey iyadoo ay ka tacsiiyeen geeridiisa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wufuud ka kala socotay qaramada midoobay iyo midowda yurub iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowra xildhibaanada haweenka ah ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan looga hadlaya doorka ay ku leeyihiin guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka soomaaliya ku yeeshay magaalada muqdisho waxaanay dhinaca kale hambaliyo iyo bogaadin u direen madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi farmaajo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa maanta dil ku xukuntay shan nin oo ka dambeeyey dilalkii qorshaysnaa ee loo geystay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsanaa maamulka puntland iyo ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ee gobolka shabeellaha dhexe oo soo bandhigay meydadka maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab kuwaasoo ciidanka xoogga xalay kula dagaalamay halkaasi waa habeennimo isniinah talaada ay soo gelayso saddex iyo tobanka februari sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka habeen wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan oo aan idinla socodsiiyo anigu ah muxidiin macalin cabdulle allahu naxariistay xildhibaan siciid xasan geedi oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo habeennimadii xalay ahaa ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa maanta aas loo sameeyey iyadoo dhinaca kalena ay ka tacsiyeen geeridiisa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya haddaba sida aaskaasi uu u dhacay waxaa markaasi warbixintan inooga diyaariyey waryaheenna maxamed cali axmed rooraaye allah u naxariistay xildhibaan saciid xasan geedi oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalk ayaa lagu ahsay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho kaasi oo xalay ku geeriyooday isbitaalka ordogan xildhibaanka ayaa la sheegay inuu la xanuunsanaa cudurka dhiikarka isagoo aan ka qaybgelin doorashadii madaxweyne farmaajo oo uu uga qaybgeli waayey xanuunka hayey aaska marxuumka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi wasiirka arrimaha dibadda cabdisalaan hadliye wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan iyo qaar ka mid a eheladiisa xogayaha baarlamaanka cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa ka hadlay sumcadda uu baarlamaanka ku dhex lahaa saciid xasan geedi inuu xildhibaankan ahaa xildhibaanada ugu dheer wakhtiga shaqada oo soo shaqaynayay uu ku jiray waa xildhibaan jenaraal saciid xasan buure geelde marka waxa weeye allahuma salli calaa maxamed kula nafsi daa'iqat almowt nin wuxuu ahaa baarlamaanka aad looga jeclaa xagga shaqada waayo aragnimada wuxuuna ahaa guddiga difaaca ee baarlamaanka weligiiba ahaan jiray markaa loo wadaduceey waa macsantii ra-iisul wasaarihii hore cali maxamed geedi iyo mas-uuliyiintii kale ayaa aaska kadib ka tacsiyeeyey geerida xildhibaan saciid xasan geedi waxaanu leenahay jannadii allah ka waraabiyo intii uu ka dhintay ee ehelka iyo qaraabada iyo qaranka soomaaliyeedba tacsiib aan u wada diraynaa waxaan u tacsiyadaynayaa reerkii iyo ehelkii iyo carruurtii iyo dadkii iyo baarlamankii iyo dadka boorama jooga kuwa hargeyso jooga kuwa muqdisho jooga soomaali meel walay joogtaba xildhibaan jenaraal siciid xasan guuleed geedi wuxuu ahaa nin afgaaban wuxuu ahaa nin fahmo badan wuxuu ahaa nin dadka soomaalida iyo dalka soomaalidaba dan kale saciid xasan geedi ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo dadka soomaaliyeed iyo qaraabadiisiina samriga iimaan allaha ka siiyo siciid annagu waan isnaqaanay muddaan isnaqaanay dhowr sanaa waa foog buu inagu soo baneeyey saciid soomaalidana foog buu ku soo baneeyey qaraabadiisi iyo ehelkiisina foog buu ku soo baneeyey gaar ahaan wuxuu aa nin aad iyo aad iyo aad u asturan oo shaqo badan oo aqalkiisa iyo gurigiisa uu uga dhigay meel dadku ku soo hirtaan waxaan halkan u taagannahay tacsida allah u naxariistee janaral siciid xasan geedi oo runtii ahaa xildhibaan ee qiimo badan ee sida ay sheegeen ee odayaashii ugu horreeyeen runtii wuxuu ahaa nin afgaaban ee midnimada soomaaliyeedna raggii inta muddada halkan u joogay ka shaqaynayay buu noqday haddee jacaylka ilaahay u qaba daraaddeed ayaa meeshii aan u wada soconnay buu aaday waxaan uga tacsiinaya dhammaan ee ehelada iyo awlaaddii ee iyo dadka deegaanka uu ka soo jeeday ee awdal iyo soomaaliya oo dhanba iyo baarlamaanka soomaaliyeed
maanta waxaa baxay nin dalka u soo shaqeeyey siciid xasan geeddi oo ciidan ahaa muddo dheer ee, baarlamaankana doorkii hore iyo doorkan baa soo galay waxaa nin muwaadina oo waddaniya waxaa aad weliba u badiyo aad u yaqaana saraakiishii saaxiibadii ahayd ciidankii saaxiibadii ahaa xildhibaan saciid xasan geedi oo ka soo jeeda gobolka awdal ayaa baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii isagoo sidoo kale ahaa jenaraal horey oga soo mid noqday ciidamadii xoogga dalka soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa ka tacsiyey gelida xildhibaanka iyagoo eebbe uga bariyey inuu jannadii fardooso ka waraabiyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wufuud ka kala socotay qaramada midoobay iyo midooda yurub iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowra waryahan cabdirashiid nuur ibraahim ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya
kulankan uu la yeeshay guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari wakiilka midowda yurub u qaabilsan geeska afrika alexandro rondos islamarkaana ay weheliso safiirka midowda yurub u qaabilsan soomaaliya varin coloraza waxa ayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda ay ka fuliyaan dalka midowda yurub wakiilka midowda yurub u qaabilsan geeska afrika alexandro rondos ayaa bogaadiyey dadaalka ay wadaan baarlamaanka soomaaliya iyo hogaanka cusub ee dalka dhowaan la isagoona u rajeeyay horumar ballaaran oo soomaaliya ay ku tallaabsatay isagoona xusay in midowda yurub uu dardargelin doono mucaawinada uu siiyo soomaaliya iyo baarlamanka xogayaha guud ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed ugu warbixiyey ujeedada kulanka marka ninka euda ku qaabilsan ee madaxda ka ah dowladaha geeska afrika ayaa horta waftiga hogaaminaya waxaa la socdayna safiiradda u qaabilsan ee u fadhida soomaaliya euda marka waxaa laga hadlayey maadaama euda ay tahay ta ugu caawin badan waxyaabihii caawimaadka waxyaabihii loo baahan yahay
dhanka kale guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa la kulmay mas-uuliyiin ka socotay hay-adda qaramada midooba u qaabilsan horumarinta hay-adaha dawliga ee magaceeda loo soo gaabiyo u n d b oo baarlamanka la shaqayso iyadoona kulankaasi looga hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya golaha shacabka iyo u n d b islamarkaana la kordhiyo waxyaabaha u baahan yahay baarlamanka soomaaliya ay bixiso u n d b dhanka miisaaniyadda markii uu soo idlaaday kulankaasi waxaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyey xogayaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi u n d b iyo qolada kalena waxaa lagala hadlayey iskaashiga farsamada oo wixii farsamo ah ee loo baahan yahay in lagu fuliyo dalka micnuhu miisaaniyadahooga waxaan u baahannahay baarlamaanka tobnaad oo bilaabmay dhammaanayana muddada inta u dhaxaysa strategic balan baanu leenahay mar walba berigii hore strategic balan afar sana aan lahayn waa fulinay haddana strategic balan ayaa noo yaalla oo aan gacanta ku hayno oo aan wadnaa micnuhu mucaawanadu ma aha un wixii la raba in lagu keeno waa inaad horta adigu samaysataa strategic balan halkaan joogaa xaggaa baanu socdaa maxaan qabanayaa wixii oo xubnaysan aad samaysato oo u kala qaysan project iskiisii leh oo wax walba leh wixii aad rabtay ayaad qorshaysanaysaa kaa ayaa technicaly lagaa caawinayaa basir on wixii adigu aad diyaargaraysatay aad isriwan qabanayaa
kulankan maanta uu la qaatay guddoomiyaha baarlamanka wakiiladan ka socday qaramada midoobay iyo eurubian union ayaa waxa uu yahay sidii loo tayeyn lahaa baarlamanka soomaaliya iyadoona muddooyinkan guddoomiyaha baarlamanka uu kulamo uu la qaadanayay wakiiladan ka socday hay-adaha deeqbixiyaasha adduunka iyo wakiilada u fadhiya soomaaliya dowladaha qaarkood waxa uuna kala hadlayay sidii baarlamaanka soomaaliya oo iminka laba aqal ka kooban sidii loo saacidi lahaa dhanka tababarada iyo dhanka maaliyadda
ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ee gobolka shabeellaha dhexe ka howlgala ayaa soo bandhigay meydadka maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab kuwaasoo ciidanka xoogga dalka xalay kula dagaalamay halkaasi abuukar maxamed bacadle ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada jowhar
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay tuulada qalimow oo ka mida tuulooyinka hoostimaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigay hoob iyo maleeshiyaad ay ka dileen qaarna ay ka qabteen kooxda argixisada al-shabaab ugu horeyntii warbaahinta qaranka waxa ay la kulantay mid ka mid a maleeshiyaadkii ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen wuxuu naga warbixiyey sababaha ku soo kallifay in uu soo weeraro xarumaha dowladda wuxuuna ka codsaday dowladda federaalka soomaaliya in ay cafiso maadaama la marin habaabiyey wuxuuna baaqu diray dhallinyaradii isaga la midka ahayd ee weli ku sii harsan kooxda argixisada in ay sidow dhaqsiyaha badan uga soo baxaan jubbaland meeleraho yaa kale ka soo bahan arday arday meel loo socday looma sheegin waa soo bahanay waxaa arday timaanay galmow galmow imaanay galmow meel dhow ee arday laba ningna hor imaaday labadii nin arday oo qaad ii wato oo u shaqeey oo qaalaha weteen waa arday jaajuus al-shabaab ahaayeen nimankaasaa naga hor imaaday markii abad bilaawatay haddana meelaan geeyey abad haddii arday dhammaatay nimankiina waa waa waa jabeen arday ani ninkiina meesha naga tagay asagana iyagoo dagaalamaya arday meesha lagu dilay intili afi oo intili afi oo lidii lidii arday anin demba al-shaabanka nagsan dowlada walan qabad
taliyaha guutada koowaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal ibraahim yuusuf ayaa bogaadiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee habeenimada xal ahaa kooxda argixisada maleeshiya al-shabaab jabka u geystay meeshaan waxaa lagaa qaymu xala waxaa soo waranay markii nabadiidkahay waana ku jabeen aad iyo aad ugu jabeen waana laa guulaystay halkan waxaa loo qabtay laba qof oo nool iyo laba dhimatay afar qoray oo hal oy hagaagaan laba ay kaakaa looga qaaday waana la daba joogaa haddii ilaah yidhah inta kalena waa laga soo reeba haddii ilaah yidhah waxaa iina halkaas ka hadlay guddoomiyaha degmada balcad maxamed maxamuud saney iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed emeyra makaraan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ciidamadii qaarkood ku shahiideen qaarka kalena ay hadda muxuu ahaye difaacyada kala baxeen ee faraha muxuu ahay markii laysla galay ka awood roonaaday oo soo majeestayaasha ah waadna soo aragteen meydka meesha yaallo nin kaloo noolna waa laga haya waxaan rabnaa marka inaan maaragtay uga mahad celina ciidamadii shaqadaas qabtay dadaalkooday sameeyeen waxaan rabnaa goob kastay joogaan ciidamada inay feejignaadaan abukar maxamed bacadle raadiyo t v qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowar
waryaheena abuukar maxamed bacadle oo warbixintaasi jowhar inooga soo dira ayuu dhegaystayaalkaasi ahaa guud ahaana warkii habeennimo oo caawa aad kala socoteen rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya oo naga intaa warka waxaa idinla socodsiinaya idiinna soo saaray anigu aha muxidiin macalin cabdulle ciddii useegana waxay dib uga danacan kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ah rediyo muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka habeennimo ee rediyo muqdisho